بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان ووهبه العقل الذي ميزه به عن سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه فلقد كرم الله هذا الإنسان على غيره من المخلوقات كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً وإن مما كرم الله به الإنسان العقل الذي يمتاز به عن الحيوان ويميز به بين الخير والشر والنافع والضار فإذا فقد العقل لم يكن بينه وبين الحيوان فرق بل قد يكون الحيوان أحسن حالا منه ولليال maanta waxa aynu iska wacyigelin doonnaa mukhadaraadka iyo maandooriyayaasha waxyaabaha la yidhaahdo oo aada iyo aada u soo badanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka sidiisa ayuu u karaameeyey nicmooyin badan oo makhluuqaadka kale aanay la qabin buu siiyey waxyaabaha ilaahay uu siiyey waxaa ka mida insaanka caqliga caqligan oo loogu talagalay qofka wixii wanaagsan inuu tuso oo wixii wanaagsan uu la yimaaduu ku tooso wixii xunna uu iska ilaaliyo caqligaas oo la doonayo dadka inuu wax ugu taro oo uu ku taageero dhibaatadiisana uu kaga haysto waxaad arkaysaa magacyada caqliga oo uu ka mid yahay alcaqlu oo uu ka mid yahay alxijiru oo nuhyo la yidhaahdo lubba la yidhaahdo waxay wada tusayaan garaadka iyo caqligu qofka inuu ka dabraayo uu ka qabanaayo wax kastoo aan wanaagsanayn oo aanu qalmin sidaa awgeed baa in la ilaaliyo caqliga ilaahay jalla wacalaa uu waajibiyey oo la dhowro oo la xifdiyo waayo caqligu wuxuu ka mid yahay daruuraadka shanta ah ee diimihii ilaahay soo dejiyey oo dhammi ay isku waafaqsanaayeen in la ilaaliyo oo la xifdiyo wax kasta oo caqligaasi meesha ka saaraya ama nuqsaaminayo oo wax u dhimayana allah jalla wacalaa sharcigeenna sharafta leh wuu inagaga reebay walaalayaal waxaa haddaba jira waxyaabahan la yidhaahda mukhadaraadka ama maandooriyaha ee aadkiiyo aadka u faraha badani waa muxaram weeye sababtuna waxay tahay daruuriyaadkii la ilaalinayo oo dhan bay taabanaysaa caqligii bay taabanaysaa oo qof markaa sababta mukhadaraadka sababtooda u waashay oo caqligiisii u waayey iyo mid caqligiisi dhinmay oo sidii la doonaya aan u shaqaynahayn baa intiiba dadkii ay ka soo dhex baxeen diintii ayay waxyeelaysaay oo aada iyo aada ugu daran tahay oo balwadaha kala duwan ee xunxun qofka la qabsadaa qofaan diintiisa daryeelin cibaadaadkii ilaahay saaray aan ka soo bixin iyo waajibaadkii kala duwanaa xaramaadkana aan iska ilaalin ayuu noqdaa maalkii bay dhibaysaay oy waxyeelaysaa oo shay xaaraana oo if iyo aakhiraba dhib leh lagu bixinayaa cirdigii iyo sharaftii ayay dhaawacayaan naftii qofka ayay dhaawacayaan dhibtoodu walaalayaal aada iyo aada bay u baahsan tahay khamriga oo maandooriyayaasha ugu khatarsan markuu rabbi ka warramayay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijisu min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagda'a fi lkhamri walmaysir wayasudakum can dikri illahi wacan الصalaة fahal antum muntahuun allah jala wacalaa aayaadkaasi wuxuu ku sheegay khamriga iyo qamaarka bahalka la yidhaahdo iyo asnaamta iyo aslaamtaasiba inay tahay qurun taasina waxay keensanaysaa inay xaraam yihiin waayo rijsigu waa waxa xaaraanta ah ee qurunka ah waxaana rabbi addoomihiisa iimaan kale uu farayaa inay ka dheeraadaan oo iskaga durkaan ka taga iyo ka dheeraada way sii kala macno dheer yihiin oo ilaahay markuu yihi ka fogaada iyaga iyo asbaabta idin gaadhsiin kartaba ka durka weeye waxaana rabbi xusay camalu shaydaan inay yihiin oo shaydaanku dadka u qurxinaayo isla markaa dab inuu ku ridayuu la doonayana ay yihiin cadaawad iyo cadha ayay dadka dhex dhigaysaa dadkay isku jeedisaa isku diraysaa dikriga ilaahay iyo xuskiisa iyo khayrkay dadka ka hor joogsanaysaa salaaddii bay ka hor joogsanaysaa guushii iyo liibaantii adduunyo iyo aakhira ayay ka hor joogsanaysaa waa ka ilaahay idhi ka dheeraada saa u liibaantaan haddaan laga dheeraanin oo lala yimaado guushaa la heli maayo ilaahay jalla wacalaa aayaadka wuxuu ku gebagabeeyey fahal antum muntahuuna ma ka hadhaysaan sideeddaa dhibaato iyo in badan oo kale ayay leeyihiina ma ka hadhaysaan macnihii ka hadha weeyaan oo iskaga taga walaalayaal khamrigu aada iyo aada buu u dhibaatooyin badan yahay waxaanu ka mid yahay kabaa'iru dunuub axaadiid fara badan oo qofka muslimkaahi marka uu akhristo ee uu u fiirsado uu aada iyo aada uga jidhidhcoonaayo waciidka iyo hadidaadda adag ee loo soo jeediyo cidda la imanaysaa ayaa soo aroortay wa kadalika qur-aanka kariimka ah wuxuu rasuulkeennu nacdalay khamriga ilaahay wuxuu nacdalay jalla wacalaa khamriga sida rasuulkeennu ka warramay sala allahu calayhi wasalam iyo ka cabba iyo ka soo saara iyo ka iibiya iyo ka iibsada kii tuujiyey iyo ka loo tuujiyey ka soo jilaabay ka lacagteeda cuna wax alla waxaasoo dhan ilaahay jalla wacalaa wuu nacdalay naxariistiisana wuu ka fogeeyey waxaanu rasuulka sharaftali sheegay sala allahu calayhi wasalam inaan qofka cabba afartan maalmood salaad aan laga aqbalahayn walaalayaal waa umulkhabaa'is weeye aada iyo aada bay u xun tahay oo waxa weeyaan markaa ay u liidataa weliba waxaa rasuulkeennu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka inay badanayso oo macaasida faafaaya ay ka mid tahay shurbulkhamri khamriga in la cabo iyo zinada waxa loo yaqaano iyo xariirtoo la xidho iyo kamanada iyo qalabadan muusikada oo la garaacdo oo weliba dadka qaarkood khamriga ay ku magacaabi doonaan magaceeda dhabta a mid aan ahayn walaalayaal khamriga iyo wax kasta oo maan dooriye ah oo qofka waxa weeya maskaxdiisa iyo maankiisa doorinaya waa xaaraan qofka muslimka ana intaasaa ku filan oo qofka muslimka ah ee ilaahay iyo rasuulka rumaysan sala allahu calayhi wasalam ee aakhire iyo soo horjoogsiga rabbigii rumaysan waxaa la doonayaa inay diintu ku filaato oo markuu xukumka sharciga ah ee waxani uu leeyahay ogaado uu naftiisa ka xakameeyo oo uu iska ilaaliyo waxaa rasuulkeennu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam wax kasta oo qofka maankiisa dooriyo qalbigiisa daboolaa waa khamri khamri walibana waa xaaraan waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam maa askara kahiiruhu faqaliiluhu xaraam waxa intiisa badani qofka ay waxa weeyaan maskaxdiisa dooriso ee maandooriyaha marka la badsado intiisa yarina waa xaaraan marka maandooriyayaashu walaalayaal ma aha khamriga oo keliya ma aha hadday khamri tahay iyo xataa qaadkan maanta dee aada mooddo xalaalba inuu yahay dad badan ee meel walba lagu iibinaayo isaga qudhiisu qofkaa sidaynu hore u sharaxnay isbeddel buu ku samaynayaa marka wax kasta oo qofka isbeddelka caynkaasa ku keenaya xaaraan weeye aada iyo aad baa mukhadaraadka iyo maandooriyaashu u badan yihiin kuwii hore ee ee buuri iyo sigaar iyo markaa qaadba lahaa ayaynu la dhacdhacaynay waxaa kaloo aada u soo batay wakhtiyadan dambe khamriga oo aada mooddaa inuu maalinba maalinta ka dambaysa soo badanayo shar baanay taasi tilmaamaysaa waxaa kaloo aada iyo aada u soo badanaysa bahasha xashiishadda la idhaahdo oo iyaduna mukhadaraadkaasi xunxun ka mid a waxaa jira mukhadaraad kale oo dadka waxa weeyaan sii fogaada ay isticmaalayaan guud ahaan walaalayaal waxay nala gudboon inaynu iska wacyigelinno xumaanaha noocaas ilaahay jalla wacalaa kaga cabsanno nafteenna aynu ka ilaalinno carruurta iyo da-yarteenna rag iyo dumarba inaynu u feejignaano waxaa kaloo inala gudboon ee balwadahaasi xunxun ee aakhira la-aan iyo adduunya la-aanta ah inaynaan dhaqaalo ka dayin iyo ganacsi waxaynala gudboon dadka keenaya ama iibinaya ama faafinaya runtii waa min almufsidiina fi lard dadka dhulka fasahaadinaya ayay ka mid yihiin kuwaa inaan gacan la siinin oo aan guryaha laga kiraynin oo aan gabaadyo meelay ku dhuuntaan la siinin oo waxa weeyaan markaas sinaba aan loo taageerin ayaa waajib inagu ah waayo ilaahay baa yidhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan walaalayaal runtii mukhadaraadka noocaasa ee caqliga iyo diinta iyo si walba inoo dhibayaa waxa ay dhib ku yihiin ummadda oo dhan guud ahaan iyo bulshada oo dhan bay dhib ku yihiin oo dadkii la doonayay inay xagga diin ahaan iyo xagga adduunye ahaanba horumar la yimaadaan oo maskaxdoodan fiican ilaahay ay ku caabudaan oo mustaqbalkooda adduunye ay kaga fikiraan oo waxsaaso wax soo saarkooda ay ku horumariyaan waa tan dee la foorarinaayo ee lagu suuxinaayo waxyaabahan waxa weeye balwadaha ah ee aadka iyo aadka u xunxun kolkaa waxaynala gudboon inaynu aada iyo aada isaga ilaalinno weliba waxaan idinku sii darayaa balwadahaasi xunxun ee la faafinayaa maanta aadka loo faafinayaa waa waxyaabaha cadowga dadka muslimiinta ahi uu ka dambeeyo dadka muslimiinta ahi cadow badan bay leeyihiin wasaa'ilka iyo waddooyinka uu u adeegsado cadowgu inuu dadka ku dilo akhlaaqdooda iyo adduunyadooda iyo diintooda intaba waxaa ka mida balwadahaasi xunxun iyo mukhadaraadka inuu ku dhex faafiyo waana ta jirta maanta ilaa ahlulcilmiga qaarkood ay sheegeen iyo dadka wax qora nimanka yahuudda la idhaahdo niman aada u makri badana oo niman dhibaato badana oo niman ah isku daya inay caalamka saytareeyaan oo ay qabsadaan waxyaabaha ay ku qabsadaan dadka waxaa ka mid ah ee balwadahaasi inay waxa weeye ku sii daayaan oo da-yartooda iyo dadka soo kacaya iyo aqoon-yahankooda iyo dhammaantood balwadaha lagu faafiyo dabadeeta dad howlgaba oo aan si wanaagsan u fikirahayn oo foorara oo aan maslaxadooda garanahayn oon cadowgooda iyo nacabkooda kala garanahayn oo aan hadaf iyo meelay u socdaanba lahayn inay noqdaan oo sidaa lagu maamulo oo lagu qabsado ilaahay baynu weydiisanaynaa sharka oo dhan inuu inaga xijaabo ilaahay baynu weydiisanaynaa intii shar la sharkeeda inuu inaga qabto ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin slى اllه وsلم وbaaرك عlى عabdih وrasuulih mحamad وعlى آlih وصaxbih وsلم تsلiimا kaثيirا أyuha الmuslimuun balwadaha aynu sheegaynaa qofku had iyo jeer inuu isticmaalo oo keliya kuma joogsado dhibaatooyin badan oo kale ayay dhashaa oo ay ka mid tahay xataa dhibaatooyin ijtimaaciya oo bulshada iyo dadka iyo dalkaba saameynaya dil bay keentahay oo dadka noocaasa had iyo jeer dil badan baa ka dhaca oo inta badan waxaa dilku ka soo fulaa waa dadka naqshadahaasa ee waxa weeye balwadaha xunxune ay bedeleen ee ay foorariyeen zinada waxaa loo yaqaana ayay keentaa oo ay faafisaa amniga oo khalkhala ayay keentaa dadka yaryar iyo ubaxa dalka ee la doonayo berri ka maalin dad toosan oo dalka iyo diintaba anfaca inay noqdaan ayaa waxa weeye meel baasay ka tuurtaa dhibteedu walaalayaal mid la soo koobi karaya ma aha waxaa markaa inala gudboon inaynu aada iyo aada u feejignaano waktigani waa waktulfitan waa wakti gacmo badan inugu jiraan waa wakti shaydaanka aada u shaqaysanayo waa wakti fasaad fara badani uu socdo oo qof kasta oo caqlile iyo qof kasta oo diinliba uu dareemi karo kolkaa walaalayaal aynu feejignaano ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu barin oo ilaahay aynu ku tiirsanno cadowga iyo sharka iyo xumaanta iyo inta faafinaysaba inuu inaga qabto ilaahay aynu weydiisanno waxaa kaloo aan sii adkaynayaa bilayskeennu jananka iyo maaragtay madaxda ka hooseysa iyo guud ahaanba bilayskeennu khayr allaha siiyo aad bay hadda ula dagaalamaan xashiishadda iyo khamriga iyo mukhadaraadka noocaas ah waynaga aragnaa had iyo jeer kamiyaad badan ama qaybo badan oo kolba meelaha ku qabteen oo ay bulshada usoo bandhigayaan oo ay tusayaan arrintaasi waa arrin wanaagsan waynu u ducaynaynaa oo waxa weeyaan markaa waynu ku taageeraynaa xumaanta iyo fasaadka inay dhulka ka qabtaan waa shaqadoodii innaguna waynu ugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku garab galo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku garab galo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga iyo innagaba xaq ahayna waafajiyo wixii xun ee fasaad ah kuwa dalka iyo dadka ka qabta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo waa shaqo wanaagsan bay hayaan waxaynu u dardaarmaynaa inay maaragtay halkaa ka sii wadaan dadkana waxaa la gudboon inay ku garab siiyaan bilaysku meel walba ma joogaan guri walbana waxa dhex yaalla war uma hayaan markaa wixii xun ciddii wax ka qaban karaysa inaad u gudbisaa waa mid qof kaste saaran haddaad aragta wax xun oo fasaada oo dadka iyo dalka iyo da'yartaba kharribaaya ciddii wax ka qaban karaysa waa inaad ka qarina waa inaad u sheegto waayo ilaahay baa yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa waa in arrintaa looguna duceeyo bilayska iyo madaxda laguna garab siiyo walaalayaal waayo markaasi aynu wada dareenno inaynu dhammaanteen xumaanta dowlad iyo shicibba gacmaha isqabsanno oo aynu xumaanta hangool faraarale iskaga qabanno oo inta awooddeenna ah aynu iskarawno sharka markaasaa laga yaabaa inaynu guul gaadhno iyo tallaabooyin fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagahayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dhaafo ilaahay waxaynu weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala intii xanuunsanaysa inuu inoo shaafiyo intii dhimataya muslimiinana inuu u naxariisto inta hanuunsan ilaahay jalla wacalaa inuu u siyaadiyo inta hallaysan ee lunsan ee balwadahaasi ku luntay ama sharka kale ilaahay subxaana wa tacaala ha soo hadeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha soo hadeeyo fasaadka iyo dhibaatada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga qabto intii xanuunsanaysa ee bugta ilaahay ha shaafiyo nin walaalaheen oo xanuunsanaaya oo inaga codsanaya inaynu u ducaynana waynu u ducaynaynaa saacad qiimo badanna waynu joognaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u weydiinaynaa inuu shaafiyo allahuma shfihi shifaaan caajila hayra aajil allahuma shfihi shifaaan laa yuqaadiru saqama allahuma shfihi anta shaafi laa shaafiya ilaa ant shifaaan laa yuqaadiru saqama sala allahu calaa nabiyina muxamedi wala aalihi wasaxbi